waa maantihiin dhegeystayaasha dalsan iyo barnaamijka habeennimo shirka birito insha allah ay furmi doona koo iyo tobanka may labada kun toddobiyo tobanka sidaan hore u ogeyn waxaa laga filan doonaa in madaxda soomaaliyeed uu hogaaminaya madaxweynaha sharaf kale maxaa cabdullaahi farmaajo iyo mataqaanaa maamul goboleediisa inay ku heshiin doonaan in ingiriiska oo shirkan isagu soo abaabulay oo shirkii saddexaad ah kii labiiyo tobnaad iyo kii saddexiyo tobnaad iyo kan oo ah labada toddobiyo tobanka intaba qodobo badan oo lagu heshiiyey wax badan laga soo qabtay kanna uu u badnaan doono in dibudhiska ciidanka dibuheshiisiinta waddanka horumarinta dhaqaalaha xalinta qaxootiga iyo dhibaatada dadka haysta marka waxaa laga filan doonaa guul fiican baa laga filan doonaa insha allahu tacaala waa gartay marka muxuu shirkan kaga duwanaan karaa baa laisdhihi karaa shirarkii hore bulshada caalamka ay soomaaliya u qabatay shirkan wuxuu kaga duwanyay shirarkii kale dowladda ingiriiska oo wufuud badan usoo dhirtay muddo hadda laga joogo ilaa sideed sannadood safaaradoodu hadda aada u shaqayso shirkan iyadu soo diyaarisay rajada soomaaliya ay meel fiican u marayso ilaa danjarihi ka horreeyey master key iyo kating golaha ammaanka oo ingiriisku awood badan kuleeyahay marka maadaama dowladda ingiriisku ay wadato wax badanna ay ka ogtahay xaaladda soomaaliya oo sanadba sanad ka dambeeya ay si fiican usii baranayso waxaa laga filanayaa inay shirkani uu qodobada ka soo baxa in shacabka soomaaliyeed gacanta loo soo geliyo waa gartay marka aragtidaada sidey u dhaqan gelin karaan soomaalida heshiisyada ka soo baxa shirka london waxaa loo dadka soomaaliyeed waxaad dareemi karnaa haddii aan xaqiiqda ka hadalno madaxweyne kasta oo waddankan soo maray wax uunbuu qabtay shacabka soomaaliyeedna maanta maalinay ka fiican yihin ma jirto magaalooyin maamulka galmudug maanta caasimad buu leeyahay camiran iyo deegaan camiran koonfur galbeed meel camiran weeye puntland way camiran tahay jubbaland way camiran tahay shabeellada hoose unbaa hadda dhibaato ka taagan tahay iyo gobollada jubbada dhexe muqdisho boqol kiiba boqol sanadka kale ka dambeeya aad bay kusii fiican tahay marka rajo laga filanaya mataqaana saas ila muuqata aniga waa gartay ingiriiska dhowr shir ayuu soomaaliya u qabtay isagoo midowda yurub xubin ka ahaa haatan midowda yurub waa ti afti dadweyne uu uga baxay waa hadda ingiriiska dal iyo dowlad keligiisa meel taagan marka inuu soo qabanqaabiyo xilligan shirkan soomaalida uu u qabanayo ma la dhihi karaa dan gaar ah ayuu ka leeyahay soomaaliya maadaama dal soo korayo u yahay siaad la socotid marka wadan wadan loo tiriyo dadka reer galbeedka la yidhaah wadanka ingiriiska ama u k waxaa ka holjahli badan soomaalida ah ee ka timid geeska africa ama ama soomaaliya ka timid ilaa saddex boqol kuna dhaqaafeen soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay ay ay ay tilmaamada ka dhigteen nimankan le mujaahidiin ama islaamiyiinta oo doonaya in shareecada islaamka lagu dhaqo soomaaliya waxaa ag dagaalo badan oo dhaadheerba waxa uu ka socdaa soomaaliya kenya soomaaliya ethoobia yemen waad garanaysa xaaladda yemen marka ingiriisku isagu hadda choice ma laha dad half million soomaaliya ku nool waddankiisa oo dhalinyaro yaroo soo kacaya ingiriisku wuxuu doonaya deganaanshaha soomaaliya ingiriisku wuxuu arkaya soomaaliya dhaqaalo badan leedahay soomaaliya badda keliya ku filan nooca kalluunka loo yaqaano toniga toniga la yidhahdo fishka ayaa soomaaliya keliya ku filan hadday soomaaliya deganaansho hesho marka ingiriisku dantiisu waxay ku jirtaa soomaaliya oo qofkii dembiga lagu soo celin karo lagu xiri karo oo soomaaliya nabad ah waa gartay waxaan ognahay somalilan waa ay ka hadashay shirka london qaybna kama aha maamulada lagu casuumay waana dad muhiim u ah soomaalinimada marka ma laga yaabaa wada hadalladii socday in ay haadaan kasii dhacdo aniga se ila muuqato diblomaasi ahaan markaan arrintan falanqaynayo culayska ka jirta koonfurta soomaaliya iyo central soomaaliya ama gobolada dhexe soomaaliya iyo puntland khatarta al-shabaab ay ku hayaan caalamka marka hadda waxaa xoog la u hayaa in marka hore soomaalida kale la dejiyo marka ay soo gaaraan heerka somalilan oo kale in markaa loo wada hadal loo furo marka hadda caalamka waxay doonayaan in soomaalida inteeda kale bal nidaam loo sameeya ah in wadooyin badan baa xiran magaalooyin dhan baa dadka ka barakaceen maamulo badan oo la sameeyey ayaan goobihii loo magacaabay aan tegin marka saasay u arkaan caalamku in soomaalida kale ee qaxaysa ee dhibaataysa inay degan yihiin koonfurta soomaaliya iyo koonfuraha soomaaliya waa gartay n caalin in badan arrimaha soomaaliya waa aad falanqaysaa diblomaasi ka faalloodana waa aad tahay dowladdan haatan jirta boqolka maalmood aan weli gaarin maxaa kaaga muuqanaya markii aad eegto howlaha ay ka wado ama arrimo amni ama arrimo dhaqaale siday wax u socdaan rajo noocee ah ayaa kuu muuqata aniga waxaan dareemayaa dhalinyara jubbaland cusub baarlamaanka boqolkiiba afartan dhalinyaro dhalinyaro waxaan u naqaanaa wixii afartan sano ka yar waxaad moodaa in labada nin ee prime ministerka iyo madaxweynahan caabada laga qabin inay mataqaanaa ay iska hor yimaadaan waxaan rajaynayaa in khaladaadka ay galaan ay sixi doonaan siyaasad ahaan kolay khalad waa la gelayaa waxaad moodaa in kooxaysigii uu ku yaraaday xukuumaddalan cusub ee boqolka cisho ka yar marka waxaad moodaa mucaarad kastoo yimaadana kolley wuxuu u baahan yahay in la qanciyo nimankan mandatekooduna waa afar sano hadday wada shaqaynayaan afar sana kadibna dee soomaalidu iyada go-aanka iskale qofkay dooranaysa kolley waxaan ujeedaa raggay hadda wada joogaa inay wada shaqayn karaan taas ayaa guul ah oo waxaan u malayn maayo
waa gartay ugu dambayn wax talo ama fariin ah oo maankaada ku jirto fikrad ahaan waxa ay ugu jirtaa dadka soomaaliyeed ee gaar ahaan hooyada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho aada ku nool waxaan u rajaynayaa inay muqdisho tahay waxaa muqdisho la ohan jiray hisriga magaaladii xeebta deemanka buluuga ah ama xeebtii buluuga ahayd magaalo taariikhi ah waa magaalo ku taala bariga africa waa magaalo kalaamadka ugu fiican leh waa magaalo dalxiis waa magaalo xadaaradeed inay dadkaasi ay soomaalida ay u noqdaan hoy inay soomaalida badbaadiyaan inay noqoto muqdisho meel ay ummadda soomaaliyeed ee maanta kala qaxday ee sida tusbax furtay noqotay inay isku keenaan marka dadka waxgaradka reer muqdisho waxaan leeyahay xil ha u doodinay xal doona maadaama ay xamar tahay ama muqdisho ay tahay meesha ugu quruxda badan qaaradda africa aad baad u mahadsan tahay waan kaga mahad celinayaa waktigaaga